Waxaa isa soo taraya baaqyada nabadeed ee loo dirayo beelaha degan magaalada Lamu ee waqooyiga ismaamulka Mandera. Sheekh Cabdicasiis Dhaqane, oo ka mid ah ducaadda Mandera oo maanta inagu soo booqday xafiiska warbaahinta Star, ayaa ugu horeyn baaq u diray dhalinyarada kicinta ka wada baraha bulshada.
dhalinyartan oo social media ku jirto oo eh, markii oo wacdi la soo jeediyey ama dadka la dhaxaadinaba kommentyaalka soo qoraya ku faantamaya inay qabiilkooda la jiraan ku faantamaya inay qabiilkooda ay ka dhasheen oo ay u hilayn ku faantamaya mu'miniinta walaalo waaye ilaahay baa walaalay inama almu'minuuna ikhwa meel ay joogaanba kii cad iyo kii midow waa walaalo qabiilkaadan waxba kuma tari doono maalinkaad dhimato qabri asgasha wallaahi qabriga adig kaligaa lagu dhigi doonaa tol aan kuu imaadi doonin ugaasaan kuu imaadi doonin aabbahay hooydaan kuu imaadi doonin culummada inkalartaan aan kuu imaadi doonin waxba kuuma qaban doonaan hadda marka dhallinyartan aqliga yar oo wax magaratada eh social media kuwa kuwasheen dadka muslimiinta caynayiin qabaaisha muslimiinta caynayiin ilaahay giina ka baqa dad ilaahay ka baqi waysiin soo maaha ifcal maa shiita marku xarabtiin suubiya laakiin waa laskaga daba imaan doona alla ogaada marka walaalayaal in oo qofka mu'minka dhiiggiisa iyo sharaftiisa iyo maalkiisa dhexalaashada haddana lagu farxa waxaan wa- wa- waxaan in sheegayaa markaan kusoo gabagabaynayaa ilaahay laskama qarin kara ilaahayn dhulku waa u jeedaa waxaan suubinhaynana waa daalacanihayaa qof walbana waa la arki hayaa baaqaas aan iin jeedinaa ilaahay ha looga baqa Sidoo kale sheekha ayaa ka hadlay waxa ka dhalan kara daadinta dhiigga muslimiinta iyo barakicinta danyarta isagoo dhanka kale wax lala yaabo ku tilmaamay in xilligan laysu adeegsado rasaas iyadoo laga baaqsan karay.
Ee, mu'miniinta marka wax loo sheego hadal way qaataan hadal way qaataan hadalku way fahmaan wayna ka socdaan marka waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah horta aan la tacajabi oo la yaab kale ee, qabiil walbo is dagaala hub ay isku dagaalaan baangada iyo seef iskuma dagaalaan inta badana Ee, marka waxaan la yaabay oo la ta- aan la tacajabay hubkan horta meesha laga keenay hubkan ee, ama siyaasi a bixiyo ama shacab oo dadweyne a gadeena hubkan oo qabiilada marka ay xoogaho isqoomaan oo ay isdagaalaanba hub isu soo qaadanayaan oo ay guryaalkooda ay ku gubayaan oo ilmihii iyo masaakiinta iyo maatada ay ku laynayaan meesha laga keenay horta waa in laisweydii waaya haddaas qarisiin oo hubkan isku dagaalaysiin oo aas qarinaysiinna dadka hubkan soo gada oo hubkan muslimiinta ay isku laynayaan oo soo gada soo iibiya horta ilaahay qaafil maha waa idinka warhaya horta ogaada midda koowaad ilaahay waa idinka warhayaa inaad muslimiinta dhexdooda hub u gadaan hubka ay isku laayaan dhiigga muslimka lagu daadiya walle daalimow ma fakanaysid daalim baa tahay ninka hubka soo gadaayo waa daalim ninka hubka sii qaadana oo muslimkan ku duulaan waa daalim laba daalim ayaa tihiin ilaahayna waa idin jeedaa horta baabkaas waa kaas dhiigga muslimiintana xaaraan waaya waana xaaraan cad waaya ninka daadiyin waa naargala oo shakina ma ku jiro qofka mu'min dila oona kas u dila naaraas ku hoyn doontaa ogow qabiilkaadan waxba kuuma tari doon la soco Dhanka kale, ugaas Cismaan Raaqiso oo ka mid ah waxgaradka Mandera ayaa isna diray baaq kan la mid ah.
Ee, waxaan usoo booqday maanta idaacadda inaan baaq u jeediyo baaqa nabadgelye walaalahayn maaragtay horkuf ka wado magaalada raamo laba beel walaale ee wada degan mandheera oo hargufta ka socoto raamo oo labadan beri gubitaan guri iyo rabshada ay socoto walaalaha waxaan leenahay ilaa cabsada arrintaas joojiye arrintaas joojiye waayo tataabasho damba waxay keeni dil ay keeni tataabasho daray noqoto dil ay keeni Si kastaba ha ahaatee, waxaa labadii habeen ee ugu dambeeyey duleedka magaalada Raamo laga maqlayay rasaas, islamarkaana waxaa la arkayay qiiqa guryo gubanaya. Dadka deegaanka oo aan la xiriiray ayaa warbaahinta Star u sheegay in ay jiraan qoysas guryahooda ka barakacay. Cabdiqafaar Cumar Ibraahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Star, Ismaamulka Mandera.